Haweenka xoolaha ku iibiya suuqa daraawiishta ee magaalada Beledweyne ayaa codsaday in loo hirgeliyo suuq ay ku iibiyaan xoolaha. Haweenkan ayaa xoolaha ku iibiya daashash ka samaysan baco iyo marooyin la isu geeyay muddo sanado ah iyagoo saameyn kala kulma cadceedda iyo dhibicda xilli roobaadka. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa ka warbixiyay baahida ay u qabaan in loo sameeyo suuq iyaga u gaar ah.
haweenka er ariga iibiyaa ka mid ahay alxamdulilah haddii daash oo cariish ahoo qarbaboosha awal ku jirnay oo marooyin iyo waxaa ku jirnay haddii daash weyn noona dhisaan alxamdulilah waa rabnaa haddii maxaa ahaato ee, hoola ku qanacsanaana waa rabnaa oo ariga ku hoos gadgadano arigaasaa bariiskayna ka raasanaynay maxaa ahaato toban sano saasaa ku iibahaynaa toban sana hadda toban sana hadda ani suuqa ku jiraa toban sanana maryo calalaha ku hoos jiraa oraxaa nagu dishay haddii maxaa ahaato oo hool noonaga dhigaane ilaah ma haddas iskala waa rabi lahayne haweenka soomaaliyeed oo ka ganacsada ariga oo ku ganacsada suuqa daraawiishta waxaa waaye ma haysano een, yacni wax oo roobka naga ceshoo kale ama qoraxda waxaan haysanaa een, ii sheeg daashash ka samaysan een, baco iyo daashaska caadi ah waa roob ma celinayaan to- ilaa toban sanaa jooga qorax qorax ilaa wax kastaba waxay celinayaan malahan waxaan codsanaynaa in oo naloo dhiso hool aan ku ganacsano oo ari ku gadno maadaama haddii saaqada een, xoolahaas ay noogu xiranta ilaahay ka soko aan ku ganacsano ilmahan kursanaa maamooyinaan nahay noloshaasa ka maaraynaa ganacsiaan ganacsi aan hayna ma hayno in hool weyn naloo dhiso oo deeqa suuqaas waa- suuqaas waa suuq weyn cid kastaa ku ganacsato waxaan codsanaynaa in suuq weyn oo ka- ku ganacsano naloo dhiso taasoo codsanaynaa waxaan ka waxaa ka mid ahay da- haweenka ariga iibiyo oo suuqa daraawiishta muddo toddoba sanahan ku ganacsaa ayaa daashashkaana ku xun daashashuma qoraxay nagu noqdeen hoolalna loo dhiso aa codsi ka nahay ganacsigan ganacsiyaan ahayn ma hayno ilmaan ku korsanaa waxaan codsanaynaa in hoolalna loo dhiso oo daashashkan dabayl ma celi karaan qorax ma celi karaan kuwaas rafaansan nahay halaasaan codsi ka nahay suuqaana loo weyneeyo annagana ganacsataan nahay ariga dalaalayda aan ay keenaana sii gadnaa aan bariis ka raadinaa oo ilmo ku korinaa too halahaas aan codsi ka nahay